degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ka socda horumaro dhanka waxbarashada waxaana bulshada ay fahmeen muhiimadda ay leedahay waxbarashada waxaana degmada kusoo batay iskuulo badan oo iskugu jira maadi iyo diini intaba qaar ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga degmada dhoble ayaa waxa ay ka warbixiyeen in ay bulshadu fahmeen muhiimadda ay leedahay waxbarashada magacaygu cabdulaahi xasan ka mid ah barayaasha degmada dhobley waxaan rajaynayaa waxbarashada markaan u barbardhignaa sanadadan aan soo dhaafnay iyo hadda farqi weyn baa u dhexeeyaa oo xagga kobaca waxbarashada kor bay u socotaa taasna waxaan dhihi karaa waxaa sabab u ah waxbarashada muhiimadeeda oo hadda bulshadii ay fahantay waxbarashada oo wiil iyo gabarba la waxbarahayo iyo degmada maamulka iyo dhammaan bulshadii oo isku xiran ayaa waxbarashadii muhiimadeeda fahantay sidaa darteed waxbarashada degmada kor bay u kici haysaa waxaa kaloo sababay iskuullada iyo goobaha waxbarashada madarasooyinka oo ayagana aad loogu hirgeliyay degmada intaasoo dhan oo la isku geeyey ayaa waxay sababtay inay waxbarashadii dhobley ay kor u kacdo maxaa yeelay waayadii horeeto goobaha waxbarashada loo aaday waxaa dhexi jirtay xaafada qaarkood inay aada uga fogeed saa darteed ay dhibaato iyo culeysku keeni jirtay waalidiinta inay meeshaa aadka uga fog inay cunug yar u taxaabaan marka maadaama hadda degmo meel xaafadihii laga hirgeliyey goobo waxbarasho oo cunugii iyo gurigii iyo waalidkii intaba ay iska warqabi karaan oo aada u dhow taas ayaa keentay marka waxbarashada inay kor aad iyo aad ay ugu kabacdo marka taasna fursad ayay abuurtay oo waalidiintii inay ku dhiiradaan cunugii inay goobta waxbarashada oo ku dhow ay geeyaan magacaygu saddexaan waa fays maxamed iidle waa run oo maxaa la dhihi jiray sannado hore hadda markii laga soo wareego shan sano ilaa toban sano ka hore magaaladan waxay ahayd magaaladii xagga populationkeedu iska yaraa tirada dadku waa iska yarayd sidaa ay tahay haddana tirada ayadoo yarayd baa haddana waxaa dhacaysay dadka maysan ahayn dad maxaa la dhihi jiray u dhuunduleela xagga waxbarashada laakiin beriyaha dambe way soo kordhaysay arrimahaasi way soo fiicnaanaysay iskuulaadkii baa soo badanayey dugsiyada qur-aankaa soo badanayey maxaa la jiray macadiyadii baa soo waxyaalo fara badan xagga waxbarashadaa soo kordhaysay taasna waxaa midka koowaad keenaya waxaa weeyaan in waalidiintii ee markan waxbarashada heegan ugu yihiin